maanta waxa ay ku beegan tahay afar iyo konton guuradii kasoo wareegatay aas-aaska ciidanka xooga dalka soomaaliya oo la asaasay laba iyo tobankii abril sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii munaasabada lagu xusayo maalintan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya xuskan ayaa kusoo beegmay iyadoo ciidamada soomaaliya oo kaashanaya kuwa amisom ay ku jiraan guluf dagaal oo gobolada iyo degmooyinka dowladda ka maqan ay kaga qabsanayaan ururka al-shabaab waryaheena maxamed colaad xasan ayaa taariikhda ciidanka iyo munaasabadan wax ka weydiiyey taliyihii hore ee ciidanka xoogga genaraal cabdulqaadir sheekh cali diini markii xornimada la qaatay waxaa la bilaabay in loo baahdo ciidan soomaaliyeed oo tayo leh oo difaac ah qaranka soomaaliyeed oo markaa cusbo waxaana la bilaabay in markaas ay noqoto taariikhdii aasaaska laba iyo tobankii abril kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii halkaas oo saraakiil soomaaliyeed dhalinyaro soomaaliyeed ay hogaaminhayeen ciidankaas dawladdii markaa jirtana ay runtii gacan xoog la siisay sidii ciidankaas loo abuuri lahaa halkaasoo uu ka bilaabay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidankaasoo markii tiradiisa aysan badnayn laakiin tayaysnaa oo tayo lahaa ayaa halkaas taariikh ahaan ka bilaabay intii ay jireenna ilaa burburkii ka hor waxay muujiyeen hogaamin fiican wadaninimo fiican soomaalinimo fiican muxuu ahaa wax ay ku faani karto ummadda soomaaliyeed ilaa ummadda soomaaliyeed ayadu markii dambe ay iska burburisay sabab kastaba ha noqdeen oo sababo kastaba ha ha keeneen burburkaas taasna ay noqotay maanta inay marti u noqdaan dad kaleeto ama ciidamo kaleeto ayagoo wiilashoodii iyo muxuu ahaayse dadkoodii soomaaliyeed oo muwaadiniinta heli kara in maanta aanu muxuu ahaa nidhaahno kaalada muxuu ahaa waddankayaga noo ilaaliya ama muxuu aha nabadgelyadiisa ilaaliya maanta dad kale aan marti ugu noqono taarikh ahaan ciidanka wuxuu kasoo qayb galay dhibaatooyin badan oo waddanka soo wajahay ha ahaato ama mid dagaal ha noqoto ama ha noqoto muxuu ahaa abaarihii iyo dhibaatooyinkii soo maray ama ha noqoto ololihii horumarinta reer miyiga iyo waxbarashadii mujtamaca soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed iyo dhismaheeda markaas noo geysan hayey ama ha noqoto cudurada faafa sida daacuumadii iyo wixii lamida oo dalka ka dhacay waxay hormood u ahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwo har iyo hamuun u taagan arrimahaas dhibaatada ah ka hortaga shacabkoodana kala qayb qaata oo aan kusii deynin ayay ahaayeen ciidanka soomaaliyeed waa gartay waxaa maanta laga joogaa asaaskiisa konton iyo afar sannadood konton iyo afar guuradii baa loo dabaaldegayaa maanta markaad fiiriso xagga anshaxa iyo mooralka iyo wadaniyadda saddexdaa waxyabood markaad ka fiiriso ciidamadii hore maadaama aad ka tirsanayd iyo ciidamada dambena aad usoo noqotay madax markaad saddexdaa waxyabood ka fiiriso isbarbardhig aad ku samayso maxaa kuu muuqda runtii waxa weeye marka isbarbardhig lo laysuma samayn karo waxay isu noqonayaan habeen iyo maalin bay isu noqonayaan arrimaha hadda jira iyo arrimihii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ansax ahaan disiblin ahaan isku duubni ahaan siday ahaan jireen habeen iyo maalin baa udhexaysa laakiin hadda kuwa jooga laftigooda iyagoo mataqaanaa aan haysanin waxyaabihii taakulaynta ahay oo loogu talagalay ayay har iyo hameen u taagan yihiin inay dalkooda nabad kusoo dabaalaan difaacaan dalkooda laftooda u horaan runtiina la dhihi karo maadaama xilliyada ay ku soo aadeen ay kala gedisan yihiin xilli dagaal sokeeye dhibaato burbur lasoo maray ciidamada maanta jooga iyo ciidamadii markii hore la kulmay muxuu ahaaye dhismihii wadanka dhan la dhisahayay ama dawladahaan hala dhiso ama wadanku ha dhismo waxa weeye waxaan isleeyahay ciidamada hadda jooga inkastoo dhib badan haysto haddana waxa weeye waxay ku dadaalhayaan ayagoon haysanin waxyaabihii loogu baahnaa oo lagu taakulayn lahaa ayay haddana aad iyo aada u dadaalhayaan sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo xaasaskooda waxaan leenahay hambalyaana laleeyahay sanadka sanadkiisa sanadka xigana guul allahayna ku gaadsiiyaan leenahay waana guulaysanaysaan waxaana loo baahan yahay niyad adag oo dhibka aad ku jirtaan waa waa arkaynaayo waxa weeye waa ka bixi doontaan haddaanan adinku ka saarin ummadda soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeedna dhibkaas uma baxaayo waxaa loo baahan yahay dulqaad
kaasi waxa uu ahaa taliyihii hore ee ciidanka xoogga genaraal cabdulqaadir sheekh cali diini oo khadka teleefonka ugu warramayay maxamed colaad xasan oo washington jooga